caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo carabina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo carabina hala iseeyo ururka caafimaadka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idlahaantiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkani ayna kaga hadli doonno cudurka kaduudiyaha ee soomaalida ay u taqaano oo dib ugu soo cusboonaaday magaalada muqdisho iyo dhulka iyo dadka soomaalida ah waa maxay cudurkaasi maxaa laga qaadaa sidee loo daweeyaa maxaa lagu gartaa calaamada ah waa maxay saa halista cudurkaasi ayaan barnaamijka toddobaadkani aynu ku eegi doonaa waxaana marti ku ah doctor xuseen abshir xasan oo ah dhakhtarka howlgala isbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waa tahay ee, sidaa aad daawadayaal ah barnaamijkeennaba aan kugu sheegay dhegaystayaal waxaynu toddobaadkani ku soo qaadanaynaa cudurka kaduudiyaha waxaana barnaamijka marti iga isla markaana qadka taleefonka ku jira doctor xuseen abshir xasan halo tore
halo asalaamu calaykum leylo wacalaykum asalaam tore een, kusoo dhawaa barnaamijka caafimaadka ee radio muqdisho Ee, sidaa tutore mawduucaba waxa uu yahay een, cudurka kaduudiyaha Een, horta waa maxay cudurka kaduudiyaha ee soomaalida u taqaan maxaase lagu yidhahdaa afka qalaad Een, maxayse tahay nuucuuse ka mid yahay cudurkaasi
haa leylo eh, waan dhowahay waa mahadsan tahay Eh, dhammaanba inta na dhegaysanaysa waa mahadsan tihiin Eh, cudurkan horta waa cudur cudurada infectionka ayuu ka tirsan yahay Eh, cudurada infectionka waxyaalo kala duwan ayaa keena wax virus loo yaqaan wax bacteria loo yaqaan protozoa waxyaalo kale Eh, noocan infectionkan waxaa keena viruska waxa loo yaqaano germaska loo yaqaano viruska oo ah aada iyo aada u yar oo magacaas waxa weeye daktar ruusha caalim ruusha ayaa laga soo qaatay oo lagu magac daray marka cudurkan waxaa keena viruskaas waxaana gudbiya oo qofka soo gaarsiinaya kanaacada laba nooc oo kanaacada ka mid oo mid edis egyptus la yidhaahdo iyo mid edis albectus la yidhaahdo ayaa waxa weeye gudbinaya qof bay waxa weeye kasoo qaadaysaa kanaacadu qofka ayay ku duraysaa qofkaas marka ayaamaha hore oo dhan wax calaamada ma lahan waxaa laga yaabaa asbuuc ku dhowaad inuu viruskii uu jirkiisa ku tarmaayo oo ku jiro Mhm.
oona markaas isbuuc ka bacdi calaamadihii ay kasoo muuqdaan calaamadahaasna markaas ay ka mid tahay waa qandho ay ka mid tahay kalagoysyada oo aada iyo aada u xanuunaya Eh, kuwa waxa ugu daran jilbaha lugaha gacmaha Eh, sidoo kale qofka kor xanuun murqiya xanuunaya qofku maaragtay dadka qaarkood kaali badan bay bay leeyihiin Eh, dadka qaarkood waxa nabro ayaa maqaarka kasoo baxbaxa marka calaamadahaas ayaa qofka kasoo baxaya wuxuuna haynayaa muddo asbuuc ah asbuucaas ka bacdi inta badan dadku way ka raystaan ka badan qofuu haynayaa waa jirtaa oo laba asbuuc uu gaarsiinayo
waayahay kale- tore haa muxuu kaga duwan yahay calaa cudurada kale ama qaniyada kale kaneecada cudurada ay keento ama qandhada ay keento dhanka kale soomaaliya cudurkan waxaa la sheegay inay ugu horeysay sanadii labada kun toban iyo afartii Een, muxuuse kaga duwan yahay ma nuuc ka mid a kaneecada ayaa ku cusbaa wadankaa keentay muxuuse mararka qaarkood uu u dilaaca waa sidee siduu kaga bedelan yahay cudurka duumada qaybihiisa kale
walaal cudurka een, duumada waxaa keena barasite oo waxa dhanba waxa keliya ay common ka yihiin inta kale waa ku kala duwan yihiin kaneecada unbaa wada gudbisa Ha, kanaacadaas unbaa gudbisa oo ah factor waxa la yidhaahdo marka een, maahane inta kale aad bay ugu kala duwan yihiin waxyaalaha keenaa shuqul iskuma lahan malaariyada waxaa keenaya waa waa waa barasite waay waay laakiin cudurkan waxa keenaya waa virus weeye waxa sababta ay labada kun iyo shantii uu soomaaliya uga bilowday waxaa loo aanayaa qaxooti waxaa jira wadanka horta tanzania ayaa laga helay cudurkan markii ugu horreysay kun iyo sagaal boqol konton iyo labadii magaca hadda afka qalaad loogu yaqaano waxa weeye chikungunya ayaa la yidhaha chikungunya magacaas chikungunya waxa uu ka yimi tanzania qolo maaragtay oo qabaa'ilka tanzania ka mid ah afkoodi weeyaan waxa uuna tilmaamayo qofku inuu isku soo kadudanayo oo qofku isku soo kogayo macnahaas ayay u taagantaa marka een, sababta waxaa loo aanayaa labada kun iyo afartii labada kun iyo shantii uu soomaaliya uga dilaacay in maaragtay dad viruskaas sida oo tanzaniyana oo xooti ah ama kenya iyo sa- tanzania ka yimi ay soomaaliya soo gaareen waag markaas een, waxaa sidoo kale een, wakti xilli kaneecadu ay badan tahay iyo qof viruskii sida markay isku soo aadaan markaas ayuu kacaa marka hadda xilligan aan ku jirno iyo maaragta sanadkan dayrtu waxay ahayd aaran roob badan baa waddan ka da-ay waay waxaa abuurmay meelo badan oo ay kaneecadu ku kori karto meelaha biyuhu fadhiistaan meelaha qashinka qashin iyo markay biyo ay sahlaan waxaas waa meelaha ay kaneecadu ugu jeceshahay sidoo kale bacda ee magaalada maaragta ku yaacsan oo meel walba taalla bacdaas biyay ceshanaysaa kaneecada ayaa ku dhasha ukunteeda ayay halkaa ku abuurataa waay marka een, meelahaas ayaa suurtageliyey inay kaneecadii ay badato markaas dad viruskii qabana markii la helo kaneecadaasna ay jirto cudurka marka sidaas wey waxa uu ku faafahayo oo kaneecadaas ayaa dadka u kala gudbanaysa waayahay nuucan ee barasiteka oo sameeya iyo kan fayraska oo sameeya ee soomaalida u taqaana kaduudshaha maxay ku kala duwan yihiin astaamahase maxaa lagu kala gartaa
Een, horta waxaa jirta jiro yaase oo halis aad- badan
jiro waxaa jirta aad iyo aad ay isugu egyihiin kadoodiyaha waay oo dengue fever la yidhaahdo oo hadda ka hor askar ugandhaysi ku laysay xalane oo waay dhowr iyo labaatan askari ay ku dhimatay ayaa jirta ay marka een, labada kun iyo labiyo tobankii ayaan filaya inay ahayd mm, Een, marka taasay aad iyo aada ugu eg tahay oo ay shabahdaa mhm.
marka laakiin waxa weeye taduudyaha keliya markuu yahay nuuca soomaaliya ka dilaacay wadnaha iyo ma saameeyo nuuc kale oo waxaa jira wadnaha saameyn kara oo qofka nafsadiis halis gelin kara laakiin nuucan soomaaliya ka dilaacay wuxuu saamey qandhadaasu keenaa kala kala goysyada xa- qofka xa- ayuu saameynaya oo xanuunaya jilbaha laga yaaba dad qaarkood inay bararaan murqaha ayaa xanuunaya daal tabardarro ayuu leeyahay Mhm.
marka calaamadahaas ayuu leeyahay marka een, waxa maaragta jiradaasa lagu khaldaa dadku marka aada waxay u aamineen inaan daawo loo qaadan karin oo waxay yidhaahdeen qofka haddii daawo la siiyo horu ka dhimanaya marka waxaan u- u malaynaya arrintaas inay ku faaftay daawada asbarinka iyo kuwa la xiriira ha ayaa haddii ay wuxuu danka fiba yihiin aan la qaadan karin sababto ah daawadaas waxay keeni kartaa dhiigbax qofku isagoo viruskaas sida haddii asbarin la siiyo waxaa ku imaan kara dhiigbax qofku waxa dhiigbaxaas ayuu u dhiman karaa marka waxaa laga yaabaa kaysas noocaas inay dhaceen ah, iyadoo viruskii dadka ka dhiigaynayay iyo asbarin ay isku aadeen laakiin hadda qofka kaduudiyaha qaba waxaan kula talinaa in maaragta barasatimo la siiyo qandhada qofka laga jabiyo xanuunka laga jabiyo qofka la nasiyo daawooyinkan kale waxba u dhilmayaan asbariinka umbaa laga cabsadaa maahane daawo Ah.
kale haddii qofku jiro kale ay hayso ama daawo u socotay wax dhibaatole ma ahan inuu daawooyinkiisii uu iska sii wato
waxaa u Marka daran haddii, ah, asbrinkaa u daran
maxaa tiri asbrinkaa u daran miya
asbarinka waxaa u leenahay jiro waxaa jirta aan la kala saari karin oo kaduudyaha maaragtay la calaamado ah oo la dhaho danka fiiba oo danka qofku waay maaragtay suurtagal ay tahay inuu dhiigeeyo oo afka iyo dhiig ka sii daayo iyo Waad.
maaragtay meelo kale marka jiradaas oo kale hadday tahay waxaan kaduudyaha aan u malaynayna uu yahay eh, noocaas haddii asbarin loo qaato qofku wuu dhigbixi karaa waay taasoo waxa uu qofka nafsadiisa halis gelin kara marka taas waxaan u leenahay qofka kanuuyaha qaba asbarin yaan la siinin Mm.
iyo daawooyinka la xiriira laakiin daawooyinka kale wax dhibaataa ma lahan
waayahay tore waxaad xustay in eh, nooc ka mid a kaneecada ay kanaacada ay kala gudbiso islamarkaana uu yahay en, maxay ta- en, kaneecada laga qaado fayrasna uu yahay En, waa tahay Eh, dad badana waxay aaminsan yihiin sidaa hadda aada xustaba in maxay to halis yahay amaba cudurkaas kale ay ku kahayaan waa maxay halista laga filan karo kaduudiyaha habkee ayaase loo daweyn karaa malaariyadoo kale hadda marka qofka noocan baraseydka uu ku dhac waxaad eh, in qofkii la baaroo dawo la siiyo noocani muxuu u baahan yahay daweyn ah maadaama dadka hadda aaminsan yihin in wax Waa- dawo loo waxa qaadan weeye.
karin sideedaba caalamka sida maarata hadda ka jirta Mm, virusku daawo rasmiya ma lahan waa tahay marka jirku isagaa la dagaalama difaaciisa hadduu fiican yahay waa qofku isagaa ka raysanaya marka ilmaha yaryarkaa oo kale si oo wuxuu u qabtaa sahlan waay dadka waayeelka ayaa ugu daran oo uu si daran u qabtaa waa gartay marka qofku isagaa ka raysanaya qofku jirku wuxuu leeyahay difaac uu kula dagaalamo cudurrada waaya marka daawo rasmi ah mala oo cudurka kaluudyaha qofka looga daaweeyo looga saaro ma jirto caalamka mana lahan tallaal oo lama dhihi karo waa laga tallaalaya ma garatay marka qofka waa la nasinayaa haya caabitaan badan baa la siinayaa xanuun baabiyaa la siinaya sida baracetamol qandhadaa laga jebinayaa waaya at the same time waxaa laga ilaalinaya kanaaca inay cunto sababtoo kanaaca hadday cunto viruskii bay ka qaadaysaa dadkii waxa uu u dhadhowaa ayay cudurkii kusii faafinaysaa marka waxaa fiican in lagu dadaalo qofkaas inaysan kanaaca cunin marka waxaa weye daawadiisu waa sidaa weeyaan waa supportive waxa la waaya dhaho treatment weeyaan qofka waa la support garaynaya ma ahana daawo rasmi ah iyo talaal weli looma hayo
waa tahay Laakiin caruurta hal aadka asbuuc u gudihiis- yar ama habeenada dhalan waxaa la xusaa inuu ku dhaco islamarkaana ilmihii ah maxay t- aad korkiisa u bedelmo ama aan la qaadi karin ama aada u ooyaan ay u tahaan oo kale caruurta habeenada dhalan ama waxaa bisha ka yar dhalan caruurtaasoo kale maxaa lagu sameynayaa
caruurtaas waxa weye sida haddaba aan sheegnay eh, inta calaamadahooda inta badan way ka yasaran yihiin dadka waaweyn waay balse waxaa la siinayaa hadda baracetamolkaas haddaan kuu sheegay haya oo qandhada looga jebinayo qandhadu ilmaha yararka wa- way u daran tahay dadka waaweyn way uga daran tahay oo haya maskaxdooda ayay wax u dhimi kartaa marka waxaa la rabaa in qandhada laga jebiyo ilmaha baracetamolkaas la siiyo marka waxa weeye waa sida cabitaana la siiyo oo ah, faleebooyin la siiyo marka waa sidaa weeyaan
waa tahay tore en, sidee maxay tahay ka- ka hortaga en, cudurkani amaba inuusan dadka kala qaadan ama marka horeba inuusan ka dhalan deegaanka
leyla waxa weeyaan eh, hadda ka horna waxbaan ka taabtay waxa weeye cudurkan sida looga hortegi karo faafitaankiisa waa kanaacada oo lala dagaalamo waaya wuxuu leeyahay eh, cudurrada noocaas oo kale waxay leeyihin waxa la dhaho factor iyo waxay leeyihiin reservoir meel maaragta kaydisa iyo mid gudbiya ayay leeyihin waaya marka midkii kaydinayay waa bani aadamka oo bani aadamka ma ma- ma tirtiri kartid reservoirga maanta dadkan waa waa ka takhalusaya waa bani aadamki dadkii ma maaragtay ma ma ma- ma- ma lagi kartid waaya laakiin waxaa lala dagaalami karaa kan gudbinaya oo vectorka ah oo ah kanaacada marka kanaacadaas waxaa lagula dagaalami karaa meelaha biyuhu fariistaan in waxa weye biyaha laga darangareeyo oo biyahaas laga nadiifiyo biyahaas maaragtay meel kale hal kale loo helo oo marna aan la ogolaan biyana intay meel fariistaan weliba ay qashin is helaan qashin iyo qoyaan markay is helaan waa meesha ugu jecesha kanaacadaas in ay ku bado ku taranto ku dhasho oo ay maaragtay ku baraarto marka waxa weeye kanaacadaas oo lala dagaalamo waa habka ugu wanaagsan oo looga hortegi karo at the same time in maaragtay kanaacadii qof jiran ay cuntay in laga ilaaliyo dadkii kale inay qaniinto marka habkaas waa habka ugu wanaagsan oo looga hortegi karo cudurka lagula dagaalami karo
waa tahay tore dad badani waxay xusaan in mararka qaarkood cudurkan loo dhiman karo oo halis yahay taasna ay ugu wacantaa sababta aysan dawada u qaadanaynin waa maxay halista dhinaca kale marka laga tago qofkii in maxay haytay qandho badan ay qabato in kala gosidii ay xanuunaan in sidaad xustay laguha kale ee baranaa marka laga soo tago uu qofkii kici waayo ma maxa halista kaloo laga filan karo cudurkani
leila horta cudurkaani nasiib wanaag cudur loo dhinto maahan waxaa maaragta halista keliya ah uu leeyahay waxay tahay inuu waxawey dad kale usii gudbiyo dadka qaarkoodna waxaa ku haraa jilba xanuun ayaa ku haraa sidii wax qofka rumaatiisima qabo inuu noqdo oo wakti dheer kala goysyadu ay xanuunaan marka taas waxa weeye khatarta laga laakiin sida la og yahay cudurkaan cudur loo dhinto ma ahan dadka qaarkood laakiin waxa oraha waxaa jirta odhanaysa cudurkan looma dhinto laakiin dad waxaa jira xanuunku intuu ka bato jeclaysta inay u dhintaanba oo dhahayo maaragtay shalaytadaydi haddaa hal mar aan dhiman lahaa marka laakiin halis intaas ka weyn ma lahan cudurkan inuu qof kale qofkii u gudbiyo isagana uu ku reebo kor xanuun jilba xanuun wakti dheer waxa weeye jira qofku markuu cudur ka raysta ka bacdi waa intaasun weeyaan khatartiisa waay halkee ka keenay ereyga ah soomaalida in maxay ahayto halis leeyahay ee dadna ay u dhinteen
macnaa macnaa daawo looma qaadan kara miyaa ka hadlaysaa ha ina dawo u qaadan karin cudurka u dhimanayaan in maxay inuu halis yahay oo u dhiman karaan waxa arrintaas arrintaas wax jira maahan waxa weeye cudurkan daawo looma qaadan karo waa wax been faaftay wey oo fakatay waaya marka waxa weeye waxa keliya hadda karta waa aniga hadda ka hadlaayay haddii macnaha uu kusoo dhex dhuunto nooca loo yaqaano denki fever oo ah jiro aada iyo aada ugu dhow kaduudyaha oo lagu khaldi karo oo ay tahay nooca weliba maaragtay dhiigeeya taas ayaa marka haddii asbari loo qaato ay khatar ka imaan kartaa ah dhigbax khatar kale oo annaga aan ku ognahay oo daawo haddii la qaato daawadu ay u keenayso qofka ma jirto haba yaraatee marka waa been
waaya cudurkaas aad xustay xiriirka ama calaamadaha ay ku kala gedisan yihiin ama iskaga dhow yihiin waa maxay
denga fiba iyo iyo kan soo ma ahan ha denga fiba waxaa lagu yaqaana nooc ka mid a ayaa qofka dhiig uu sanka iyo ka keenaya qandhadu aad bay u sarreysaa marka calaamadaha kale waad ka mid yihiin laakiin denga fiba qaar ka mid a ayaa waxay keenaan dhiig qofka inuu sanka iyo uu ka dhiigeeyo waaya iyo meelo kale oo jirka ka mida dhiig uu kasii daayo marka taas baa waxa weeye halisa oo qofka u dhiman karaa oo sidaan sheegeyn hadda ka hor askar ugandhays ay ugu dhinteen xalane
waa waxaa sameeyeen maxay tahay qandhada kale waxay iskaga egyihiin miya maxay tahay dhinaca qofkiina ay xubnihii kadu inay ka xubnihii ay soo kadutaan in ay xanuunaan murqihii xanuunaan iyo qandhada iskaga egyihiin halo ma ma leyla ma- ma ma ku maqal su-aasha maxay tahay waxaa su-aasha kugu soo celiyey calaamadaha labadani ay iska wajahaan waa dhinaca murqa xanuunka iyo qandhada miya marka laga soo tago calaamadda inuu qofku dhiig keeno sankii ha afka marka la labadooda marka loo la isbarbar dhigo ha ee kad- kaduuniyaha ayaa waxa weeye kor xanuunkiisa uu daran yahay oo hay jilba xanuunka kala goysada xanuunaya qofka kaduuniyaha ayaa ku daran waata hal mar ayuuna waxa weye qofka kusoo boodahaya haya kala goysyada xanuunka kaduuniyaha hal mar uu qofku siduu caafimaad u qabo uu wuxuu arkaya isagoon eh, kala goysyadii dhaqdhaqaajin karin oo qaadi karin xanuun iyo barar iyo isugu darsamayaan iyo qandho sare marka saasay ku kala duwan yihiin waayahay calaamadaha kale laakiin waa isku egyihiin
tore maadaama oo sanadihii dhowr sanaba mar la arko cudurkani aada xustay marka laga raabo in qandhada iyo maxay kala goosida qofka xanuunaa murqiyo xanuunaa qandho fara badan marka laga raabo inuusan halistiisa aysan badnayn isla markaana dadka ay u qaadan karaan qandha jibiyaha ah, xanuun baabi'iyaha sidoo kalena aysan dadka maxay u yahay virus uu qofka iska difaaci karayo een, isla markaana lala dadaalo dadka caruurta iyo dadka da-da ah u daran yahay maxaad kula talinaysaa dadka si ay uga hortagaan amaba maadaama la xuso in cudurkani marka uu soo galo qoyska in reerka dhan uu saameeyo ama dariska kusii fido ama dadka isgaarsiiyaan waa maxay taladaada aada soo jeedinaysa ee la xiriira kaduudiyaha
waxaan oran lahaa qofka markuu ku dhaco qofka sinsiyeri horta number one in sinsiyeri loo xiro qofka oo kaduudyaha ku dhacay oo Waay.
waxaa laga ilaalinayaa kaneeca qofka inay cunto waaya kaneeca hadday cunto dadka kale u gudbanaysaa isla markiina calaamadihii cudurka kasoo bixi maayaane Mhm.
waxaa laga yaabaa in asbuuc ka bacdi kaneecada markay cunto virusku jirkiisa uu galo calaamadihii cudurka waxaa laga yaabaa inay kasoo baxaan asbuuc ka bacdi waaya marka qofkaas waxaa la rabaa in la nasiyo in waxa weeye cabitaan badan la siiyo in maaragtay biyo lagu rusheeyo in maaragtay eh, xanuunka laga joojiyo qandhajabin la siiyo waxyaalo jirjiracsan cunto oo la siiyo maaragtay isagaa marka qofku iska raysanayo inta badan dadka caadiga caadiyan asbuuc gudihiisa ayay ku raystaan marka in laga ilaaliyo qoyska intiisa kale inuu u gudbiyo waxay ku xiran tahay kaneecadaas oo laga ilaaliyo inay cunto qofka jiran
waayahay Een, su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya tore Een, nooca eh, kaneecadana ee fayraska ee keena ma isla kaneecadiioo qofka fayraska kasoo qaada mase nuuc kaneecada ka mid ah uu yimaada ama maxay ahaatay dhasha ayaa ka mid ah maadaama tan barasiteka keenta iyadana gooni ay tahay
aa waa horaan u sheegna leyla taas waxaa kaneecada oo dhan maaha waa waay laba nooc oo kaneecada ka mid a ayaa viruskan qaada Ay.
nooc waxa waa evis egyptis aa la dhahaa noocna waxaa la dhahaa evis albactus marka waxa weeye labadaas de kaneecada adu ma kala garan kartid oo ma ma u kala abtirin kartid waa tahay mo kaneeca kaneeca annaga waa isku egtahay muuqaalkeeda waxaan ku kala garan karna ma aha hay laakiin waxaa oran lahaa qofka kaladiu ku dhacay yaan si kale looga cabsanin cudurkii ma aha inan inta kugu neefsado aa ka qaadaysid ma Mhm.
ahan inaa inta taataabati aa ka qaadaysid ma Waay.
ahan inaa inta weelasha wax kula cuntay aa cudurkii aa ka qaadaysid Mhm.
sida keli ah oo cudurka aa uga qaadan kartaa qofka waa in kanaaca isaga soo cuntay adigana ay ku cunto Waay.
marka haddii laga ilaaliyo kanaaca inay cunto sidaas ayuu cudurkii qoyska dhexdiisa uu ku koontaroolan yahay ee qofka marna yaa la karantiilin oo yaa laga cabsanin oo maaragtay weelasha wax lagula cuno wax kastaa lala wadaago waaya tore een, ugu dambeyntii waxaa jirtaa arrin ah la xiriirta in maxay ahaatay een, sidoo kale ay jiri karta dadka qaarkood markii kaduudaha ku dhaca inay ka sheegtaan annaga ma- si fiican ma kuu maqlaayo Kor u qaad.
halo halo tore ha ha Haa.
ha waan ku maqlayaa hadda.
waxaa jirtaa in dadka qaarkood marka kaduudayaha uu ku dhaca inay ka sheegtaan ee, inuu korcunucnu ku reebo ama xasaasiyad uu ku reebo in korkii uu bedelo maxaa ka jira arrintaasi
haa haa way jirtaa waa aniga hadda ku dhahayay dadka qaarkood waxa weeye nabraa kasoo baxa maqaarkooda maa Waa.
qof kasta inuu kasoo baxo Mhm.
marka waxaas oo waxa la socda way reactionka ama Waay.
falcelinta waxa weye jirka uu ka samaynayo viruskaas waxa weye jirka soo galay Oo.
marka waa wax iska baaba'ayo weeyaan qofku wax maaragtay oo permanent ah maahan
oo sii joogteynaya aa wax joogto noqonayo maaha waa wax insha allah oo Okay.
iska baaba'ayo qofku markuu ka raysto xilliyada ee, maxay ahaatay sa- xilliyada guga xagaayaha xilligee kaneecadana ay timaadaa xilliga ay dadka tirsadaan sanad kasta ma lagu arkaa calaamadaha wadanka gudihiisa ama maxay ahayd deegaana ama dhulka maxay ahayd webiyada miyay ku badan tahay waxaa jirta xilli u gooni ah
walaal waxa weeye sanadkan hadda waxaan u aanayn karnaa roo- xilligii maaragtay roobka dayrta ayaa wuxuu ahaa aaran roob Waay.
aad iyo aad u fara badan ayaa wadanka ka dacay taas waxay meel walba biyaha fadhiistay taas jaanus waxay siisay kaneecadu inay hesho meelo badan oo ay ukunta ku dhasho Mhm.
oo ay ku taranto marka hal qof oo waxa weye viruska sida ayaa markaas ku filnaanaya marka xilliyada roobka badan uu do-o Mhm.
oo maaragtay meelo badan ay biyo fadhiistaan qashinna uu jiro xilliyadaas ayaa waxa weeye halis ah oo cudurkan la filan karaa inuu inuu qarxo haddana waa sidaas ayaan maaragtay u aanaynayna aada ayaa u mahadsan tahay ditoore xuseen abshir xasan sida wanaagsan ee dadka soomaaliyeed ee toddobaadkani mawduucani la xiriira cudurka soomaalida u taqaana kaduudiyaha ee dhawaanaani dilaacay ay kaaga faa-iideysteen waxaan la kulana waa mahadsan tahay dadweynaha sidoo kale waxaa le aada u mahadsan yihiin intaa barnaamijka la socotay dhammaan guud ahaan barnaamijkii dhegeystayaal oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho ee toddobaadkani caafimaadka ee la xiriiray cudurka kaduudiyaha aynu kusoo qaadanay iyo weliba calaamadaha lagu garto waxyaabaha keena iyo hadisma leeyahay mise malahan iyo sidoo kale habka loo daweeyo iyo waxyaabaha kale ee cudurkani la xiriira iyo cudurada oo darsiga la leeyahay amaba ay dariskaha yihiin ama ay isshabahaan barnaamijka waxaa murti ku ahaa sida aad ku dhegeysaneyseen doctor xuseen abshir xasan oo ka howlgala jaamacadda isbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigaalila cismaana idiina tabinayay intiina barnaamijka xigaa dib uu kulmi doono waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo dhinaca farsamadana waxaa ahayd sowda dhammaanteen waxaad leenahay kulanti dambe oo xisale